asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyada badan ka eegi jirnay ama sheekooyinka badan aynu ku soo qaadan jirnay innagoo isla eegeyna inaynu maaragtay dhinacyo badan wax ka eegno amaba dadka iyo afkoodii aan isku darno oo bal aan kulminno soomaalida iyo wixii ay dhaxalka ulahayd oo aad moodid waayahan dambe inay sii yare kala geegeen xubinteennan marka waxaan ku soo qaadanaynaa dhaqankii soomaaliyeed iyo xooldhaqatanimadii iyo waxyaalihii ay caanka ku ahayd soomaalidu ayaanu ku soo qaadanaynaa qaybahoodii kala duwanaa soomaalidu inta badan xoolodhaqato ayay ahayd xoolaha ay dhaqdaanna geela ayaa u xoog badnaa una maaragtay cadiya caana badnaa una calaf badnaa una maaragtay haddii ilahi kuusama ogolyahay u cir badnaa una calool weynaa una cag weynaa maadaama marka xoolaha ay soomaalidu dhaqato ay noocaa ahayd geela oo kaleenta iyo dhaqashadiisa ama waxyaalaha ka soo baxa iyo qiimayntiisu soomaalida xaggeeda waxay ka ahayd qaali sheekooyinka qaaliga ah ayay ku jirtay sheekadan maantana waxay ku saabsan tahay geela iyo sidii soomaalidu ay u qiimayn jirtay waxayna ku qiimayn jirtay waxyaalo fara badanoo iyada gooni u ahaa ama dhaqashadiisiina ay ku qiimaynhayeen waxay dhaheen meel hal lagu qalay saddex kuma yara hal meel lagu qalay saddex kuma yara bay dhaheen haye waa meel hal lagu qalay saddex kuma yara saddexda meesha hasha lagu qalay aan ku yarayni maxay yihiin saddexdan kuma yaray dhaheen meesha hasha lagu qalay haye meel hal lagu qalay ma hadal yara haye mana hilib yara mana hugun yara u fiirsa dhegaystow waxa weeye meel hal lagu qalay ma hadal yara dee dad fara badan baa joogay ka dhigan tahay oo hashaa qashay oo hadalkoodu badan yahay oo hadalkoodu ma yaro lamana dhihi karo way hadal yar yihiin weeye oo dadka iyagaihi hadalkoodu aad iyo aad buu u badan yahay si kalena way noqon kartaayoo is-eedayn kama dhammaatay noqon kartaayo waa dhowed markaad hasha qalatay hilib imaada dhigin iyo hashii la qalay oodkac lagama dhigin iyo hashii la qalay dad wax lagama siinin iyo hashii la qalay ujeedooyinku noocaas kalena way noqon karaan hadalyaraantu oo laba dhinacnaba way u noqon kartaayo hadalna waa ka soo noqon karaa oo laysku ceemayn karaa meeshaa la joogana dad fara badan baa joogi kara oo hasha hilibkeedii sugahaya inay cunaan labadaaba waa looga jeedaa maxay dhaheen meel ha lagu qalay ma hadal yara waa kow waa qaybta koowaad waa qaybta labaadee waxay dhaheen mana hilib yara oo waad og tahayo neef geeloo ishkana meel lagu qalay ee dee hilibka yaallaayo ma yaro walow magaalooyinka uusan waxba ka caweyninoo hal hoteela inta laba geela lagu qalo aad arki wixii haddana maaragtay lagaba la'yahay cad ee magaalooyinku liqahayaan waxaa laga hadlaayana darisyadii baadiyaha iyo heerihii baadiyaha kuma yarayn meel hal lagu qalay waxaas waa midda saddexaade haddii eeba idmahayo waxa weeye ma hugun yara hugun hugunku waxa weeye waa humsigii iyo maxaad haysaa iyo warar aadaa sixi karin oo maaragtay iyo qaar kaleo soo socdo oo meeshaas haadku ka dhacay bilina geeya aynu tagnee leh oo meesha soo higsanayaan lagama waayo weeyaanoo waa higsigii iyo hugunkii oo iyaguna ama wax soo socday ah ama hadal aan la sixi karin labada qayboodba waa uu noqon karaa marka maxay dhaheen meel hal lagu qalay saddex kuma yaro hal meel lagu qalay saddex kuma yaro ma hadal yara mana hilib yara mana hugun yaray dhaheen saddexdaas xaalaba waa ku badan yihiin waana laga helaa bay soomaalidii hore ina tidhi halkaana waxay ka muujiyeen geelu inuu iyaga miisaan culus ugu jiray ama uu qaali u ahaa mahmaada maantan kusoo qaadanayno xubinteennan murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi bukaan warkiisa biskooba u wacan bukaan warkiisa biskooba u wacan